madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xusay halgamayaashii soomaaliyeed ee naftooda iyo dhiigooda u huray xorriyadda gobollada waqooyi iyo guud ahaan halgankii gobonimo doonka ee dalka ayaa ubax dhigay taalada dhagaxtuur ee magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa xusay in taalada dhagaxtuur ay tahay astaan u taagan xasuusaha lama ilaawaanka ah ee halgankii loo soo galay gobonimada dalkeenna isagoona shacabka soomaaliyeed u baaqay inay adkeeyaan ilaalinta midnimada daljaceylka wadajirka iyo isku duubni sal adag leh si loo xaqiijiyo himilooyinkii awowayaasheen ee soomaaliya xur ah nabad ah oo horumarsan
dhammaan shacabka soomaaliyeed ee sharafta badan iyo meel kastoo ay ku nool yihiinba waxaan idinku salaamayaa munaasabadda qiimaha badan ee maalintii ugu horraysay ee calan soomaaliyeed oo xor ah dunida laga taago guud ahaan geyiga soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedne ay aad iyo aad ugu naaloodeen maanta waxaa ka soo wareegtay lixdan iyo shan sano maalintaa kadib lixdan iyo shan sano cumriga bini aadamka wakhti aad iyo aad ugu dheer waaye laakiin cumriga ummadaha kuma dheera maadaama cumriga bini aadamka wax ku dheer ay yihiinna annagu macno weyn ayay noogu fadhidaa lixdan iyo shan sano ka hor taariikhdeennii la sajilay maanta inaan dib u milicsanayno oo wixii noo qurxoonaadayna aan dib u hibanayno wixii naga dhinnaadayna aan leennahay aan toosisanno oo aan u noqonno walaalayaal waxaa xusid mudan in shacabkii ku noolaa gobollada waqooyi xilligaas ay aad u fahamsanaayeen macnaha gobonnimo in aanay ku ekayn oo keliya gumaystaha oo laga tago gobollada markaas qaarkood laga saaro ama laga xoreeyo oo keliya inaanay ku ekeen balse ay u arkeen inay xor yihiin marka ay xaqiijiyaan midnimada shacabka soomaaliyeed oo dhan taas oo qaybtii ugu muhiimsanayd markaa la gaaray lix iyo labaatankii juun iyo kowdii juulaay dadka soomaaliyeed ee gobollada waqooyiga deggan ee walaalaha ah ayaga ayaa mas-uul ka ahaa ayaga ayaa horseed ka ahaa iyaga ayaa muxuu ahay lahay taariikhda iyo heybadda iyo sharafta midnimada curatay kowdii juulaay kun sagaal boqol iyo lixdankii lixdan iyo shan sano ka hor caawo oo kale wixii gabayo iyo muurti laga yidhi waa tii hore loo wada sheegay iyo micnaha ay cabbiraysay murtidaasi xamaasadda iyo wanaagga iyo walaal jacaylka iyo fogaan aragga ku jiray iyo xigmadahaasoo dhammi waa tii halkaa habeenkaa iyo habeenadii la midkaha lagu wada cabbiray maahadee ha ka gaagtee aabbayaashii soomaaliyeed ee xilligaa sababay in ay habeenkanoo kale go'aan horay u gaaro in meeshaa la dhaqaajiyo waxay ahaayeen kuwo sharaf iyo karaamo iyo macno badan leh
munaasabadaha bilowga ah ee toddobaadka xorriyadda ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey xuska lixdan iyo shanaad ee midho dhalka halgankii gobonnimo doonka soomaaliyeed